gaarigiina waan haynaa caddaymihiisii oo fuula qofkii gaarigaas wadayna insha allahu waan soo bandhigaynaa xogta gaarigaas iyo qaraxaas waan soo bandhigaynaa iyo caddaymihiisii iyo sidii uu ahaa iyo meeshii uu ka yimid iyo waxoo dhan siinayna haddii ilaahay idmo aad waxaan ugu mahad celinaynaa ciidamada amniga qaranka ayaan aad ugu mahadinaynaa aad baan ugu mahad celinaynaa foojignaantooda iyo diyaargarowgooda dheeriga iyo taxadarkoodaan aad ugu mahad celinaynaa intii dhaawacantana dee kolley markii aan imaanaynana waa ku talagalnay inaan bulshada soomaaliyeed aan ka hor istaagno waxyaabaha noocaas oo kale oon annagu isu dhigno oo ciidanka amnigu sidaasuba u diyaarsan yahay bulshada waxaan ugu mahad celinaynaa bulshadu sida ay noola shaqayso oo wanaagsan ayaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa